iyadoo lagu guda jiro xilliga guga ayaa waxay cabsi weyn soo wajahday dadka beeraleyda ee ku nool tuulooyinka hoostaga magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle taasi oo la xidhiidha fatahaadda webiga shabelle sanad waliba xiliyadan waxaa fatahaad sameeya webiga shabelle taasi oo sababta in beeraleyda ay dalagyada ka go-aan gudoomiyaha tuulada geedabarkaan oo hoos tagta magaalada jowhar nuur cabdulle colow ayaa sheegay inay cabsi xoogan ay ka qabaan gooba u ka jilicsan yahay webiga islamarkaana ay wax ka qaban waayeen dadka tuulada ayaa wasaaradda beeraha hiirshabelle iyo hay-adaha caalamiga ugu baaqay inay wax ka qabtaan goobaha laga cabsida qabo inuu ka fataho webiga shabelle dhinacuga dareen xoog lahaa ka jiro sababto meel waxaa jirta hadduu la yidhaahdo oo dhibaatadeeda oo mar walba ay badan tahay oo beledka u dhow yahayo inay beledka naafaysa hataa ay cabsi ay cabsi ay ka jirto marka webiga meelna hadduu ilaahay karkaarihiisi waa fiican yihiin oo waa wanaagsan yihiin meelna hariskeeda ay leedahay hadduu ilaa yidhahdo hataa saameyn waxay ku yeelaya beledkay ku yeelaya baan hataa beeraha horta meelahaas hadduu ilaa yidhaahdo waa rabnay in nala caabiyo dadaalaan sameynay baalo oo meel buulxaaji la yidhaahdo hadduu ilaa yidhaahdo oo diris noo e oo shaqa ka socotay niman oo mashruuc waday ahaayeen nimankaasaan hadduu ilaa yidhahdo u tagnay waxaan idhi hadduu ilaa yidhaahdo waxaan rabnaa mashruucan anaga naftirkaan hadduu ilaahay in nalagu daro oo haddaan hadda codsale inay na qabtana hadda kolba waa laga fiican yahay in wax nala qabtaan rabnay markaasayna yidhi mashruuca mashruuc hor loo dardargeli hor loo sibiliyo safis laga qaadi waaye waxaan idinku caadiyeena yidhaheen baaladan shaksiga iskale wata haddii layihaha meelaha idin daran ijaarka iska bixiya iska soo guura meel alaal meeyii oo ismarkaas haddii ilaahay ka jilcan yahay awood uma haynin dhaqaalan uma haynin oo waxaan samaynay meel hadda ugu darneediyo oo cimba oo wuu dowgiisa ku yaali oo gudaha inuu u jabay ayna qabtay oo meel iska feedin haddii ilaa yidhaha cimbaha booskiisa o dhan ay feedintaha waxaan u sheegaa hirshabelle kaas ka ahan dadka oo hay-adaha oo masaariicda gaagaaban wado ama hadduu ilaa yidhaahda intii beri hadduu ilaahay oo muslimiin oo arrintaas wax oo naga caabi karto oo arrintaas ka damqanayso waxaan rabnaa hadduu ilahay halkaa inan farin aada diro webiga aan idhaahde webiga meel wuxuu noo joogaay oo halis e meher hadda haddii ay soo go-do halis kaley leedahay meel hataa ubaan waa haddii ilaa yidhaahdo caawin badan in loo helo dhaqaalo loo helo haddii intaas oo la awoodo oo intaas ay dhici waayso halisteeday leedahay sababto e wuxuu kubee u kubeegan yahay meelha meelahaas taas oo halis u leh wuxuu ku tuuliga haddii ilaa yidhaahdo naafida koowaad